bismillaahi raxmaani raxiim horta waxaan rabaa inaan u tacsiiyo intii dhimatay ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu naxariistiisii jannadiisa siiyo kuwa halkan aan ugu nimid oo dee dhibaataysan oo xanuunsanna dhaawac iska soo gaaray qaraxii maanta ee qoladii horarka ahaa ay u geysteenna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu si deg dega uga kiciyo runtii dee waxa dhacay maanta wax aada iyo aada u naxdin leh weeye hal goob inay dad tiradooda soddon gaaraysa ay ku naf waayaan dad afartan kor u dhaafayana ay dhaawac yihiin oo qaarkoodna maanta ay naf waayeen taasi waxa weeye cambaarayn keliya ma aha waxaan odhan karaa waxa weeye waa weerar qaawan oo waxashnimo ah oo loo geystay shacabka soomaaliyeed oo aan kala soocnayn oo caruur iyo duqey iyo dumar iyo ragba leh waxay galabsadeenna aysan jirin qoladaas horarka ah waxay cadow ku yihiin shacabka soomaaliyeed waanaad aragtaan maaha waxay raadsanayaan dowlad iyo dad dowlad u shaqeeya ma aha waxay raadsanayaan waa annagoo idil waxaa loo baahan yahay hal meel inaan uga soo wada jeesanno oo aan iska dhicinno aan iska dhicinno ka dowlad ahaan annagu waxaan leenahay door shacabkana waxaan ka rabnaa iyagana door kale inay hawshan ka galaan doorka shacabka wuxuu yahay maanta waxa dhintay waa caruurteenna waay waa gabdhaheennii waa ciroolaheennii waxa maanta meeshaas ku dhintay waxa ku dhaawacan oo hadda xanuun la jiifana waa caruurteennii iyaguna iyo gabdhaheennii kulligeenna wayna gaaraysaa haddaanan loo wada istaagin qolooyinkan horarka ah oo aanan bini aadan ahayn oo aan soomaali ahayn oo aanan islaan ahayn waxay yihiin ma jirto waa wuxuush weeye oo hadda cidna aan u aabbayeelaynin inaan hal meel uga soo wada jeesanno waa ku khasbannahay annaga dowlad ahaan marka dowlad ahaan waa isu diyaarinaynaa ciidamada qalabka sidana waa diyaar waana howlgaleen waana howlgelinaynaa maalmaha soo socda hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rabaa ciidanka inay u diyaargaroobaan qolooyinkan horarkaa sidii laysaga celin lahaa oo aanan soomaalinimada iyo islaamnimada iyo baniaadamnima midna aan lahayn shacabka soomaaliyeedna waxaan leenahay baabuurka baabuurtaas qarxaysa dadka wada meelay ka soo baxeen xaafadahay rabaan ha ahaadaan meelay soo mareen qof baa og dadka og inay nala shaqeeyaan oo na soo wargeliyaan si aan uga hortagno si aysan u dhicin arrimahan oo kale sanadkii lasoo dhaafay labadii kun iyo lix iyo tobankii waxaa ku dhintay sagaal boqol oo qof oo shacab ah yaa ku dhintay weerarkii ay geysteen qoladan horarka ah waa waa waa raadinay inaan la macaamilno waa raadinay inaan kuwooda xoogaa roon aan u yeerno dhallinyarada ah aan u samayno meherad iyo dhaqan celin aan u samayno kuwooda ee cadowga u shaqeeya oo dibadaha laga soo diray ilan soomaali maahee iyaguna haddee khasbiyan labaiyo tobanka milyan oo soomaalida ah ee kama hor imaan karaan iyo ciidanka geesiyiinta ah oo u taagan inay difaacaan dadkooda iyo dalkooda difaacaan anigu waxaan ballan qaadayaa madaxweynihii qaranka anigoo ah waxaan ballan qaadayaa shacabka soomaaliyeed qofkii ku dhaawacma inaan daawadooda bixinno kuwa dhintayna aan faamiladoodii maxaan ku idhaahdaa aan wax gaarsiino si joogta aan wax u gaarsiino hantidii burburtayna insha allah haddii a ilaahay dhaqaalina soo geliyana aan caawinno oo aan dib ula dhisno wixii burburay qofka noo soo sheega informationka ama nasoo wacyigeliya oo noo sheega meeshay wax ka jiraan iyo baabuurtaas waxaan u ballan qaadayaa haddaad maqlaysaan boqol kun oo doolar baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax maxaa yeele waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan soomaaliyeed oo dhibaataysan qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qarxa wada intuusan qarxin waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgud abaalgudkaasaan sheegay inaan siino qofkaasna ilaahay ajirna waa ka siin maxaa yeele wuxuu badbaadinayaa dadkiisii oo lalaynayo yuu badbaadinayaa shacabkana waxaan ka rabnaa inay noo sheegaan wax alla wixii macluumaad informationah hadday dadkaas horarka ah ee la degan yihiin iyo hadday yaqaanaan inay noo soo sheegaan laamaha amniga ahna waxaan ka codsanayaa inay feejignaadaan hawshaanna u istaagaan si ummadooda iyo shacabkooda ay u badbaadiyaan waa mahadsantihi